wasiirka caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay inay daah furi doonaan dhismaha hay-ad cusub oo ka shaqeyn doonto hubinta dhakhaatiirta si loo kala ogaado dhakhtarka saxda ah iyo kan kale wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa sheegay inay waayadii dambe ay soo bateen dhakhaatiir cusub oo aanan aqoon ku filan haysanin iyadoona laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo dhanka caafimaadka ah doctor cali xaaji aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa tilmaamay in la helo hay-addan ay ahmiyad weyn u leedahay badqabka caafimaadka ee shacabka soomaaliyeed waxa uuna sheegay in bisha soo socota la daahfuri doono arrimaha ku saabsan dhakhaatiirta yaa dhakhtar ah yaanan ahayn yaa dhakhtarkani laysan siiyey inuu shaqeeyo isbitaalkani ruksad yaa siiyey arimahaas isbitaalkii xadgudub samey ama dhakhtarkii xadgudub yaa la xisaabtamaya arrimahaas cabashadaas waa dhab waa jirtaa wasaaraddana dadaal baa muddo badan ay soo waday wasiiradii iga horreeyey muddo badan dadaala la soo waday laba hay-adood iyo laba sharci oo arrintaas wax ka qabanaya ayaa jiro arrimaha ku saabsan dhakhaatiirta yaa dhakhtar ah yaanan ahayn yaa dhakhtarkani laysan siiyey inuu shaqeeyo isbitaalkani ruksad yaa siiyey arrimahaas isbitaalkii xadgudub samey ama dhakhtarkii xadgudub samey yaa la xisaabtamaya arrimahaas waxaa noo qaabilsan hay-ad la yihahda national health professional council ama ururka mihnilayaasha caafimaadka sharcigoodii waa la ansixiyey baarlamaanka golaha wasiirada madaxweyneha inta waa saxiixeen hay-addii waa la dhisay guddigii oo boodhka iyo fulinta inta waa dhisan tahay waxaan ku samaynaynaa may kow labada may markii ramadaanka laga baxo ayaan daahfur u samaynaynaa hay-addaas way shaqogalaysaa ayadaa mas-uul nooga noqon doonto la xisaabtanka dhakhaatiirta isbitaalada ku-xadgudubka bukaanada waxaasoo dhan ayadaa la xisaabtami doonto sanad ama ka yar gudaheedna waxaan rajaynaynaa in maxay ahayd wax weyn oo muuqda laga qaban doono arrintaas hay-addaas intaasay noo qaabilsan tahay hay-ad kale waxaa jirta sharci hadda wasiirada ay saxiixeen oo baarlamaanka u gudbay oo la yihahdo somali medicine and food safety bill sharciga daawada iyo cunada badqabka cunada soomaaliyeed iyo contaroolka daawada sharcigaas haddii baarlamaanka ansixiyaan hay-addiina la dhiso hay-addii maareynta daawada soomaaliyeed haddii la dhiso waxaan rajaynaynaa in wax badan laga qaban doono tayaarxumada daawada sixun isticmaalka daawada iyo ma aragtay wax badan oo hadda dhibaata oo dadka soomaliyeed haysta in wax badan ka qaban doontaan rajaynayna